dadka deegaanka baarsan guune ee ka tirsan degmada jamcame ee gobolka jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyay deegaankaasi xilli dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan fatahaado soo laablaabtay oo saameyn ku yeeshay beerahooda faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaha v o a kismaayo aadan maxamed salaad leerarka cadceedda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey deegaanka baarsangooni ee ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa si weyn usoo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanadaasi kadib markii mas-uuliyiin uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni ay gaareen deegaankaasi kuwaasi oo xarig ka jaray mashaariic horumarineed oo deegaankaasi laga hirgeliyey dadka deegaanka baarsanguuni u badan beeraley ayaa sheegay in ay si weyn usoo dhoweynayaan mashruucan loona baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka dhanka fatahaada webiga jubba uu ka geysanayo meelo badan oo gobolka ka mid ahi gaar ahaana nawaaxiga degmada jamaame sida maanta baabka ka jirto waxa u badan dadka waa beeraaley meeshaan dadka hadda degan inta aad ku arkaysaan horta waa beeraaley beeraaleyaa u badan beerihiina macnaha dadkii inay fashaan diyaaray u yihiin daruufta maanta ay u falan waayeen waxaa waaye fatahaadda maanta webiga ku haayo ay tabarna u haynin hay-adaha samafalka iyo dowladda jubbaland ayaan macnaha taas cod fiican ugu dhiibanaynaa markii u horayso in ay macnaha yacni ay naga xiraan leerasha sida macnaha horey loo sheegay waaye amniga ayay noogula shaqeeyaan guriga haddaad jiifto oo barkinta adi aad ku seexanaysa dhilqa ay kugu soo gasho habeenkii ma hurdaysid yaxye maxamed abshir gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in baahiyo badan ay qabaan dadka deegaanadaasi ku nool loona baahan yahay in wax laga qabto barnaamijkan oo ku saabsanaa dahafurkii solarkan aan maanta aan guul noo tahay maadaama in badan aan mugdi ku jirnay inaan maanta solarkii nala waxeeyo waxaa inta ugu inta ugu dhibaatada badan waxay tahay oo ka jirtay waddanka fatahaad dadkan waa beereley beerihii lama falan karo webigiibaa yaa yaa yaa yaa wada gooyey santa dhammaanteed maadaama uu webigii gooyey waxa gargaara oo hadda la soo gaartay ama dowladda xaggeeda nooga imaada ama hayada nooga imaada ilaa hadda fatahaadda oo caawin ah ma jirto oo dee mar hadduu dadku beerileya xoololinaysa aysa ahayn beerihiina ay ka gooyey biyihii waxay kasaan ma jiraan sanadii hore kugu sheegayba waxaa waxaa jira dad karseecanba caydhin intay geedka ugu koraan soo goosta karsada cumar ismaaciil nuur iskuduwaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee jubbaland ayaa sheegay in qorshahan uu wax badan ka bedelayo nolosha dadka deegaanka baarsan guuni ee gobolka jubbada hoose waxaan maanta daahfuraynaa mashruuca aan maanta daahfuraynaa mashruucaas idin dhamaaday inkastoo cabashooyinkiinana aan qaadi doono taasoo ah soolarka oo aada u yar sida hadda ad sheegaysaan soddon xaba ah magaaladana ay aada u mug weyn tahay oo magaalad baaxad weyn ay tahay baarsan guuni kumana filna runtiis aan arkayna ata waxay isu jiraan ilaa konton konton milomitr aad bay ukala fog yihiin nalalkii hadda soddonka xaba laftigooda aad baan umahadsantihiin soo dhaweyntaas nagu soo dhaweyseen shacabka haddaad tihiinna dadaalna intaan hadda gobolka uu idin muujiyey ka badan insha allah waa laidin muujin doonaa gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka baarsan guuni ee waqooyiga magaalada kismaayo in ay ilaashadaan mashaariicda kala duwan ee horumarneed ee deegaanadaasi laga hirgelinayo isagoona sheegay in loo baahan yahay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ay dadka deegaanadan ku nool wax badan noloshooda ay ka bedeli doonto waxaan rajaynayaa mashruucan hadda aan u nimid ah soolarka daafurkiisa faa'iidooyin badan buu leeyahay wuxuu leeyahay ganacsiguu qayb ka qaadanaya oo habeenkii markuu nalku kuu shidan yahay dukaankiina uu kuu furan yahay ama harqaankii aad tolayso oo nalkii haysato makhaayadii ay furan tahay ganacsigii ama inkamkii waxbuu ka bedelayaa duulada wuxuu kaloo wax ka qabanayaa xagga amniga wax ka qabanayaa oo maanta markii nalkaasu shidan yahay habeenkii tuug ama nabaddiid siduu ugu soo dhuntaa way adag tahay wuxuu ka qayb qaadanayaa oo kale xagga maaragtay bateriyada jaarji lagu jaarji garaynayo intay taleefanada ha ahaato waxyaalaha kale muhiimka ha ahaato intaad meel kaleo fog u aadi lahaydeen kuwa maaragtay guryihiina aad ku jaarj garaysataan oo xaafad guri walba uu jaarj garaysto familiga ayagana waa waa onboard way soo socdaan haddii aan la yidhaahdo dadka ku nool deegaanada goobweyn qaamqaam yoontoy bulguduud iyo baarsan guuni ayaa helay adeegyo horumarineed oo ay maamulka jubbaland oo kaashanaya hay-adaha deeqbixiyaashu ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi taa oo wax badan ka bedelaysa nolosha dadka deegaanadaasi iyo sidii u horumarin lahaayeen ganacsigooda balse waxaa jira fatahaado soo laalaabtay oo saameyn ku yeesha dadka deegaanadaasi kuwaasi oo ilaa iyo hadda aanu waxba laga qaban aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo